dadkii dhaawac ahaana lix ka mid ah xaalad aad u adag ayay ku jireen oo maashalelacilaayal murakada ama badbaadada gaarka ah xalay saaca saacadan ola hadala ninka dhakhtarka ah lixdii khatarta ahayd hal gabadh ah ayaa xalay mufuuca weli khatarta ku jirtay oo aan inta saaka aan halkan joognay ma ana weydiin shantoodii kale xaaladoodu way fiicnayd dadkii horta ilaa iyo hadda waxyaabaha kale ood ogtihiin guddigu wuxuu weli ku mashquulsan yahay tirakoobkii dadkii dhaawacmay saad la socotaan shalay lafteeda dad mayda ayaa waxaa laga soo hoosbixiyey burburkii guryihii ilaa iyo hadda hawsha gurmadka ama guddiga hawlihiisu halkaasay marayaan mudana madaxweyne